bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbaa meel kasta oo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo uu ku tegey dalalka faransiiska biljimka iyo qatar wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku soo gebagabaysay wadatashi ku saabsan dhammaystirka dastuurka oo ay la yeelatay aqoon-yahanada soomaaliyeed kulan looga hadlayay dardargelinta amniga oo ay ka qayb galeen tari ku-xigeenka booliiska iyo saraakiil kale ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ciidamada ammaanka ayaa howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada dhuusamareeb ka sameeyey xaafadaha magaaladaasi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa dhagax dhigay xarunta degmada markaa oo dib u dhis lagu samaynayo wararka dibaddana waxaa ka mid ah howlgal laga fuliyey dalka maali iyo burkina faso oo lagu dilay maleeshiyaad fara badan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweyddiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo uu ku tegey wadamada faransiiska biljimka iyo qatar sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayaga cali axmed sheekh ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa dib ugu soo laabtay dalka kadib safar shaqo oo wadamada faransiiska biljimka iyo qatar ku kala bixiyey waxaana garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kusoo dhoweeyey wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan xukuumadda iyo mas-uuliyiin kale mudane xasan cali khayre safarkiisa guul ayuu kusoo dhammaaday waxaana uu ka bilowda faransiiska magaalada baariis waxaa kusoo dhoweeyey madaxweynaha dalkaasi faransiiska ra-iisul wasaaraha ayaa ka qayb galay kulanka sanadlaha ee nabadda baariis waxaana dhanka kale u booqday safaaradda soomaaliya ee ku taalla dalkaasi waxaana ballan qaaday in dowladdu ay dayactir iyo dib u habeyn ku samayn doonto dhismaha safaaradda iyo hoyga safiirka mudane xasan cali khayre intii uu baariis joogay waxa uu ka qayb galay kulanka madasha nabadda waxaana kulamo duceedyo uu la qaatay wasiirada arrimaha dibadda faransiiska netherland ruushka iyo finland sidoo kale waxa uu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee sweden dhammaan mas-uuliyiinta uu kulanka la qaatay ra-iisul wasaaruhu waxa uu kala hadlay xiriirka soo jireenka ee kala dhexeeya soomaaliya arrimaha deen cafinta iyo horumarka ay dowladdu ka gaartay dhanka dib u habeynta ee ka wada guud ahaan dalka ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale baariis kala kulmay madaxweynaha baanka horumarinta islaamka doctor bandar haajir iyo xogayaha guud ee wariyaasha aan xuduudda lahayn mudane xasan cali khayre ayaa faransiiska uga sii gudbay beljimka waxauna magaalada brisels kulamo kula qaatay guddoomiyaha guddiga midowda yurub ee iskaashiga iyo sidoo kale horumarinta caalamiga ah iyo madaxweyne ku-xigeenka midowda yurub oo ay ka wada hadleen xiriirka xooggan ee ka dhexeeya midowda yurub iyo soomaaliya nabadda amniga horumarinta dhaqaalaha iyo taageeridda dhanka xoojinta dimuqraadiyadda mudane xasan cali khayre oo safarkiisu uu qaatay muddo toban maalin ah ayaa kusoo gebagabeeyay dalka qatar amiirka dalkaasi qatar tamiin bin hamed athan ayuu dooxa kula kulmay waxaanu kala hadlay arrimo la xiriira labada dal gaar ahaan xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah
wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada tan muqdisho kusoo gebagabaysay wadatashi ku saabsan dhammaystirka dastuurka kaasoo ay la yeelatay aqoon-yahanada soomaaliyeed cabdulqaadir cali axmed ayaa warkanna inoo sii faahfaahinaya shir wadatashi a u dhexeeyey wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed kulan uga socday magaalada muqdisho muddo laba cisho ah ayay waxay aragtidooda ku biiriyeen qodobada dibogis lagu sameeyey dastuurka dalka agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abuukar zubayr iyo maxamed cali yuusuf gaaggaab oo xubinka ah guddiga madax bannaan ee la socodka iyo dibogista dastuurka dalka ayaa sheegay in shirka ay kasoo baxeen aragti wax ku-ool u ah dibogista dastuurka dalka muddo aan labada maalmood halkaa joogay mulaaxadaadkii soo baxeen waxay tahay kow in laba maalmood runtii ay ka baaxadweyn tahay howsha loo baahna in la qabto aysan ku filnayn laakiin loo baahan yahay kulamo noocan oo kale ah in isla dadkii lala yeesho oo halkaa joogay kasoo qayb galay aada iyo ay muhiim u tahay si howlaha hadda la sameeyey loo dhiso si taas loo xaqiijiyo marka waxa aan isleeyahay inay muhiim tahay in iyagoo joogo goobahooda shaqo ama deegaanadoodii jooga ama guryahoodii in ay ummadda soomaaliyeed iyo qarankoodii ugu tabarucaan waktiga kamid a waktigooda inay siiyaan laba guddi oo ka shaqaynaya axdiga qaranka laba sano iyo bar baa la fadhiyey markii dambe waxay noqotay in la kala wareego labadeedii qoraba markaan qaybsanay oo cali waa joogay waana la kala wareegay oo ururadii guddigu wuxuu ka mid ahaa ururadii mid madax ka ahaa a aragtidii horta sidaasay u sameynayeen laakiin haddana waxbaa la soo saaray kumeel gaar weli kumeel gaarkii bayna la socda brofesor bashiir maxamed sheikh oo kamid ah aqoon-yahanada ka qaybgalaya shirka ayaa ku booriyey in dastuurka dalka uu yahay xalka oo uu dalkan u baahan yahay si loo waafajiyo nidaamka federaalka waxaan rajaynayaa inay sii socdaan kulamadan iyo kuwa lamid a wixii afkaara iyo wixii tala soo jeedin ana waxaan rajaynayaa waa la wada leeyahay marka wasaaraddu waa adeegihii bulshada soomaaliyeed waaye afkaaraha iyo aragtiyaha kala duwan ee aan ku darsanayno ee aan u dhiibayno waa ammaano waaye wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor xuseen cabdi cilmi oo khudbad ka jeediyey shirka gabagabadiisa ayaa sheegay in aqoonta dadka soomaaliyeed loo baahan yahay si loo dhammaystiro dib eegista iyo la tashiyda dadka soomaaliyeed ee dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ee dalka waxaad aragteen dastuurkii kumeelgaarka ahaa oo qabyatirkiisii guddiyadii ay ka soo shaqeeyeen daraafti ay soo sameeyeen shan iyo tobanka cutub lagu kordooday laga shaqeeyey welina howl badan ay dhiman tahay waxa howsha hadda dhimanna laba arrimood ay mase labo ayay khuseynaysaa inta badan dadka aqoon-yahanada ah oo dhanka aqoonta qeybaha kala duwan ha noqdeeno sharciyaqaanadii ha noqdeena dadka dhaqaalaha ku takhasusay arrimaha bulshada qeyb kasta oo aqoonta ah wuu khuseynayaa cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
kulan looga hadlayay dardargelinta howlaha amniga lagu xaqiijinayo oo ay ka qayb galeen taliya ku-xigeenka booliiska iyo saraakiil kale ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo cabdulqaadir ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulankan waxaa iska lahaa qabanqaabadiisa dhallinyarada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug saraakiisha milatariga booliiska iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayay si wada jir ah u weydiisteen dhaqaajinta kaalintooda amni oo ay magaalada u baahi qabto odayaasha dhaqanka oo ka hadlaya fadhigan soo dhoweynta ah sidoo kalena fariin loogu diray duuladda dhexe ayaa sheegay in wixii xilligaani ka dambeeyo ay ka soo dhammaatay farsamadii dhaqameed ee ay dadka deegaanka ku xallin jireen taa badelkeedna loo baahan yahay sharci dowladeed oo dadka kala saara
dowladnimo oday loo daba fariistana waxba ka imaan maayaan dowladnimo oday maxamad maskeel nabadaba kaala qabiilkaagii la hada dowladnimo aan lagu helin idinku waa ogtihiin waxaasaa meeshan ka jira aan ka welcelinaynay waa idinku silnay maanta waa u joogtaan talaan rabnaa inaad deegaanka uga tagtaan gaalkacyo maxkamad bay u baahan tahay taliye waa maqlaysaa waa ku faraynaa meeshaan dadka waa layska laayaa maxkamad dadka disha un baahannahay dowladda waa naga gaadhsiinaysaa dad baa dadka ayaga intay iska laayaan guryahoodii jooga marka arrintaas waxaan codsanaynaa dowladdu inay wax ka qabato ayadaa dowlad noo ah in maxkamaddii dadka kala xukumi lahayd aan helno
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo ka wakiil ahaa garsoorka ciidamada qalabka sida ahna hay-adda loogu baahi badan yahay halkan ayaa u sheegay dadka deegaanka in ay ku jiraan qiimayntii ugu dambaysay sidoo kalena ay ula tegayaan madaxda dalka natiijada qiimayntan gabagabada marayso oo ay qayb ka tahay safarka iminkaba ay ku marayaan gobolka aada u danaynayo oo ilaa iyo maraan dhowr maraan iskala hadalna inaan madaxda qaranka kala hadalno arrintaasi sidii loogu heli lahay maxkamad fadhido halkan sida loogu helay hirshabeelle iyo ay u jirtaba arrintaas waa ka fikiraynaa waana ku talagalsannahay inaan samayno imaatinka annagana nasiib darrada annaga i haysato waxaaba ka mid a haddii la arka waxaa loo- waxay leeyihiin dhallinyarada si sheegayso kale qof in la xukumaa waay war aniga mu- malakamid ban lagu xasuusto aniga dhibaata ku taanadaas ya aragtidayda waxaa laga dhigay inaan mataqaana aan dhibaato ahay laakiin eh, haddaan imaanay waxaa nooga barateen qaybteeda cadaaladda ahay waa samaynaynaa waa fulinayna inta aan joogno Eh, go-aano cadaaladda waafaqsan iyo go-aano eh, maxaa la yidhahdaa dad ama gobolka dhibaato ku haya ama dadka dhibaato ku haya yaan maxaa la yidhahdaa aan ka- ka- ka soo saaraynaa inta aan joogno halkan Eh, waxaana soo saari doonaa maxkamadihii dhallinyarada aadaan u bogaadinaya waxaan jecelahay inay kasoo qayb galaan taliya ku-xigeenka booliiska ayaa u sheegay dadka deegaanka inaysan ula harin dowladda dhexe tabarteeda sidoo kalena uu gobolka yahay meesha dowladda ay gelisa wakhtigeeda ugu badan
cadaaladda dil rabo ra-iisul wasaaraha ma la helayo meel uu saddex bilood fadhiyo oo hadda ma ma umalayna inay jirto guddoomiyihii maxkamaddaani jooga oo raba wixii halkan dhibaatooyin ah inuu maaragtay een, ka shaqeeyo annaga aanu joogna rabna inaan amniga ka shaqeyno ciidankii qalabkiisoo dhan baa jooga marka waxaan isleeyahay waxaan kuguma dhimana cadaalad fiican baad haysataan laakiin qaybtiina hayn ku filnaato Een, aad iyo aad baan maaragtay kugu mahad celinaa guddoomiye soo dhowow een, magaaladan iyo wadankan galmudug weliba qaybtan aad joogtid een, mudug aad bay waxay ugu baahan tahay in sida odayaasha iyo dhallinyarada codsadeen lala shaqeeyo maxkamaddii la keeno labada kun toddobiyo tobankii dabayaaqadeedii ayay dowladda dhexe magaaladan u samaysay ciidan isku dhaf ah taasi oo meesha ka saartay isku dhacyadii hubaysnaa ee halkan ka dhici jiray cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada galkacyo
ciidamada ammaanka ayaa lagu soo waramayaa inay howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb iyagoo ciidamaduna xaafadaha ay m- m- gaafumare- meerayaan magaalada gaalkacyo waxaa magaalada dhuusamareeb waxaa iminka si toosa ugu jira qadka magaaladaasi maxamed deeq cabdi maxamed oo halkaasi inooga soo warama maxamed deeq subax wanaagsan subax lamida mawlid bal ka waran howlgalkan ugu dambeeyay ciidamadu ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada dhuusamareeb
howlgalkan maalmihii iyo habeenadii lasoo dhaafay waxa uu ka socday magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaana si joogto ah uga wada qayb qaadanayay amaba fulinayay ciidamada booliiska ah iyo nabad sugidda oo kamid ah laamaha ammaanka ee ka howlgala magaalada dhuusmareeb runtii howlgalku intii uu socday waxaa lagu baacsanayay amaba looga hortegayay dhammaanba wax waliba oo ammaanka liddi ku ah Een, howlgalku waxa uu runtii ugu xooganaa xalay oo ciidamadu ay ka sameeyeen gudaha magaalada dhuusamareeb waxaana lagu soo qabanayay amaba lagu fiiqayay muraayadaha madow oo bensalka loo yaqaano oo baabuurka saaran amaba gaadiidka iyadoona looga digayay wadayaasha gaadiidka in aan lagu arki karin mamnuucna ay ka tahay sidoo kale waxyaabaha laga hortegaya waxaa ka mid ah hubka sharci darrada ah in gudaha magaalada dhuusamareeb lagu qaato Een, saraakiisha amnigu waxa ay xaqiijiyeen in howlgalku uu yahay mid sii socon doono islamarkaana la joogtayn doono iyagoona u mahad celiyey bulshada kaalinta ay ka qaateen howlgalku intii uu soconayay
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha iyaga inooga soo warrama gobolka galguduud maxamed deeq cabdi maxamed oo qadka taleefonka iigu warramaya isagoo ku sugan magaalada dhuusmareeb gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa dhagax dhigay xarunta degmada markaa oo dib u dhis lagu sameynayo maxamed jubba ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
xarunta maamulka degmada marka waxa ay ka mid tahay xarumihii ku burburay dagaal beleedyadii ka dhacay magaaladaasi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo weheliyaan ku-xigeenadiisa iyo maamulka degmada ayaa dhagax dhigay xarunta degmada marka oo shaqooyin muhiim ah loogu qabto bulshada dib u soo celinta xarumaha muhiimka ah ee dowladda ayuu ku holan yahay maamulka gobolka shabeellaha hoose si bulshada ku dhaqan gobolka loo gaarsiiyo nidaamka dowladda gudoomiyaha degmada marka cabdulaahi waafow ayaa sheegay in dhismaha xaruntan ay u qabeen baahi weyn waxaan u baahannahay guddoomiye ee, qeybaheeda kaloo dhimanay ayadana sidoo kale in nolo dhammaystiro nolo dhiso ee, sida maaragtay guryihii hore ee dowladda hoose ee, run ahaantii mudane guddoomiye maamulkii degmadu ee, inay shaqeeyaan ay diyaar u yihiin oo ay xafiisaskii bataan oo maaragtay ofis badan meesha laga helo
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa tilmaamay in dhismaha xarunta maamulka marka ay wax badan ka bedeli doonto shaqooyinka loo qabto bulshada kaabiyaasha adeegyada bulshada markaan leenahay afar ayaa aasaas u ah Ee, waa xarunta maamulka marka ugu horeysa ee uu ku shaqeyn lahaa maamulka waxaa la rabaa inay dadka ay helaan meel ay ugu soo hagaagaan dowladnimada astaan ka mid ah Een, annagoo fulinayna marka awaamiirta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ah in dib loo soo nooleeyo dhammaan xarumihii maamulada degmooyinka gobolka shabeellaha hoose een, iyo meelihii kale ee adeega bulshada saameynta ku lahaa oo ay ku xigto isbitaaladii ay ku xigto een, goobihii waxbarashada iyo saldhigyadii ciidankaba maxamed jubba warbaahinta qaranka magaalada marka
dadka ku dhaqan degmada mahadaay oo ay saameynta ku yeelatay fatahaadda webiga shabeelle ayaa la gaarsiiyey deeq lacageed abukar maxamed bacadle ayaa warkan inoo faahfaahinaya
deeqdan lacageed ee loo qaybiyey tuulay hoostaga degmada mahaday oo kale ah gumarey iyo mareerey ayaa waxay ka soo gaartay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya adeeqdaani ayaa loo igmaday in ay gaarsiiyeen deegaanadaasi maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka faa'iidaystay qoysas tiraedu gaarayso boqol iyo konton qoys oo ah qoysaskii fatahaadaha webiga shabeelle iyo roobabka mahiigaanka ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay deegaanadaasi ka da-aya ay ku barakaceen adeeqdaasi ayaa lagu qeybiyey meel aan ka fogeyn tuulooyinkaasi maadaama biyuhu ay godoomiyeen deegaanadaasi qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdaasi ayaa ka mahad celi
waxaa noola sii lama qufood bilaar bilaare waa nigu mahad celin tuulyada gumareeyan ka mina iyo tuulyada mareerey waa mahadsan tihiin boqolkii boqol aa mahadsan tihiin ee habartii kadiijo kadiijo axmed diiriye hooyo kadiijo axmed diiriye waa ku mahadnoqon ininkan waa nigu mahadnoqon waxaan ku qaadanay lacag oo ma aragtay tiradeeda mareereyka qaadatay boqol ruux gumareyna konton ruux waxaana lacagtaas noogu soo talagashay ama noogu soo deeqday wasaaradda dhallinyarta isboortiga een ma aragtay gobolka khadiija diiriye ay ka madax tahay axma miira makaraan ayaana lagu soo dhiibay labadii ruux meeshaan waxay ku qaadanaysay sida aad arkaysaan boqol dollar intaas way ku mahadsan waxaa isna halkaasi ugu dambayntii ka hadlay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan oo sheegay deeqdan lacageed in la gaarsiiyey dadkii loogu talagalay maanta waxaan joognaa mareerey iyo gumarey ayaa waxaan soo gaarsiinay deeq yar oo naga soo gaartay wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada wasiiradda iyo maaragtay tiimka wasaaradda oo dhan ay noo soo wakiisheen inaan gaarsiino boqol iyo konton qoys inaan maaragtay gaarsiino deeqdaas oo qofkiiba ay heshay maaragtay konton dollar ilaahay baa mahad iskale si wanaagsan ayaan ku gaarsiinay ilaahay aan uga mahad celihaynaa sida aan maaragtay noogu fududaatay oo hawshaas ilaahay uu noogu suurtageliyey maalmahan maalmana xoogaa howlo kale aan ku jirnay maalmana rooba xoogaa jidka xereyaasaan soo gaari weyne waxay ka mid yihiin tuulooyinkan tuulooyinka go'doonka oo haddaba waxaan taaganna tuulada meel u jirto ilaa maaragtay saddex kilomitir iyo in ka badan marka intaasina waxaa maaragtay lagu tiigi waayey inay biyo ay ka sokeeyaan ayaan ku gaari weynay laakiin waxaa ilaahay noo fududey inay dadka yimideen meeshaana ay abubakar maxamed bacadile warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal ku diray horjooge ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab howlgal ballaaran oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka kuunyo barrow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu khaarijiyey horgo- horjooge sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argixisada al-shabaab sida ay wakaaladda wararka soomaaliyeed u xaqiijiyeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi bartilmaameedka howlgalkaasi oo sida wadajirka ah u fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maraykanka ayaa ahaa horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo ku dhuumaalisanayay deegaanada hawdka war qoraal ah oo laga soo saaray howlgalkaasi oo ahaa mid qorshaysanaa ayaa lagu sheegay in aanay jirin waxyeello soo gaartay dadka shacabka ah muddadii uu socday howlgalkaasi balse khasaare la gaarsiiyey argixisada al-shabaab waxaa lagu khaarijiyey howlgalkaasi horjooge ka tirsanaa kooxda al-shabaab tani ayaa hoos u dhigaysa awooddii argixisada iyo weeraradii ay ka soo maleegeen deegaanka kuunyo barrow iyo nawaaxigiisa waxaana xaqiijinaynaa in aanay jirin waxyeello soo gaartay dadka rayidka sidaasina waxaa sheegay saraakiisha ciidamada howlgalkaasi hogaaminaysay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka iyo kuwa amisom ayaa sare u qaaday howlgallada dalka looga sifeynayo haradiga maleeshiyaadka al-shabaab taasi oo keentay inay ka cararaan deegaano badan saraakiishan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ilaa dalka looga saaro kooxda al-shabaab si dalka loogu soo dabaalo nabadgelyo iyo xasilooni waarta halka warkaa idin kala socotaana dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya milatariga faransiiska ayaa sheegay in ay dileen afar iyo labaatan ka mid ah koox looga shakisan yahay in maleeshiyaad ah in ay maleeshiyaad ahaayeen xilli ay howlgal ka fulinayeen burkina faso iyo maali ciidamada xulufada ah ee ka dagaalama gobolka saaxil ee taageerada ka hela faransiiska ayaa sidoo kale sheegay inay burburiyeen goobo ay hubka ay ku samaysan jireen maleeshiyaadkaasi islamarkaana hub badan ay gacanta kaga soo dhigeen ilaa hadda lama garanayo raggan la dilay kooxaha ay ka tirsanaayeen balse kooxo taabacsan ururka alqaacida iyo ururka la magac baxay dowladda islaamigaah ayaa ka dagaalama deegaanada xadka ee ku yaala maali burkina faso iyo niger waxay arrintani imaanaysaa xilli isniintii maleeshiyaad ay dileen afar iyo labaatan ka mid ah ciidamada maali halka sagaal iyo labaatan kalena ay dhaawaceen warkii oo aad kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya khiyaartaa wada naga dhegeysanaysaa intaa ayaan ku soo afmeerayaa hase yeeshee ciddii aan ka bogan ama uu seegay warkani waxay dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay redio muqdisho adonet